kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka qurbe barnaamijka waxaa maanta marti noogu ah cabdilqaadir sheekh maxamed cusmaan oo ah maamulaha dugsiga hoose dhexe dugsi akademi oo xaruntiisu ay tahay magaalada st baul ee gobolka minnesota ee dalkan maraykanka cabdulqaadir ayaa magaalada washington uga qaybgalaya shirweynaha iskuullada dadweynaha qaybta lagu magacaabo jarter schoolis oo maalintii shalay ahayd ka furmay magaaladan washington cabdulqaadir sheekh maxamed ayaan la soo qaadi doonaa qodobo ay ka mid yihiin qaabkay ardada soomaaliyeed wax uga bartaan dugsiyada dadweynaha ee gobolka minnesota iyo weliba wada shaqaynta ka dhexaysa waalidiinta iyo macalimiinta cabdulqaadir ayaa nagu soo booqday stuudiyaha v o a ee magaaladan washington cabdulqaadir ku soo dhowow barnaamijka qurbe iyo stuudiyaha v o a aad baad ugu mahadsantihiin sida sharafta leh aad iigu soo dhoweyseen stuudiyaha qaybta af soomaaliga ee v o a waata cabdulqaadir aad baad u mahadsan tahay e waxaad socdaal ku joogtaa e magaaladan washington caasimadii waddanka maraykanka e bal marka ugu horeysa waxaad warbixin kooban iga siisaa e safarka halkan ku timid iyo waxay ujeejadiisu ahayd saad og tahay shalaytoole waxaa furmay shirkii charter schoolska oo dhan oo ka dhacaya magaaladan washington d c oo labadii sanaba mar lagu qabto sanadana la qabto oo all over the nation ama wadankaoo dhan marba magaalo lagu qabto e haddii aad marka noo sheegto waxa uu jarter schoolku yahay iyo shirkan waxyaabaha sanadkan looga hadlay hadda haddaan kuu bilaabo charter schoolska waxaa helay nin la yidhaahdo ray badi oo professorka jaamacadda massachusetts arrintaa wuxuu ka raariday nin la yidhahdo albert shanker oo ahaa madaxweynaha macalimiinta maraykanka oo dhan kii arrinta waa la guuxay waana la dhaacay dabadeed kun sagaal boqol sideetan iyo sideeddii waxaa bilowday ololihii looga dan lahaa in charter iskuullada lagu furo stateka ugu horeeyey waxaa weeye gobolka aan ka socdo minnesora ah ayaa wuxuu qaatay kun sagaal boqol sagaashan iyo kowdii ayay ansixiyeen kun sagaal boqol sagaashan iyo labadan charterkii ugu horeeyey waxaa laga furay magaalada st paul oo state of minnesora iskuolkana waxaa la yidhahdaa city view academy oo st paul ku yaala tiimka ama ahamiyadda laga leeyahay sanadkan labada kun iyo saddex iyo tobanka waxaa weeye sidii loo horumarin lahaa ilmaha college bareebkooda sidii jaamacadda ama collejka ay ugu diyaargaroobi lahaayeen ama shaqooyinkana u hantin lahaayeen markay ka baxaan dugsiga high schoolka dad fara badan waxaa laga yaabaa inaanay u kala cadayn waxa uu yahay jarter school iyo public school oo iskuulaadka dadweynaha marka haddii aad noo sharaxdo waa maxay farqiga u dhexeeya labadan horta labadaba waa public school mid waxaa la yidhahdaa traditional public school macnaha ama dugsiyada waxbarashada ee dadweynaha midna waxaa weye charter school oo public school isagan ah marka charter school iyo public school waxay ku kala duwan yihiin midkan public schoolko kale waa iskuulla fara badan maalan minneapolis public schools markaan soo qaadno baajeskooda waa ilaa toddoba boqol oo milyan waa iskuulla aad u badan intaas oo kun oo arday ayay maamulaan charter schoolkana waxaa weye maalan bekaanagoo kale haddaan kasoo qaado dugsi academy waxaa dhigata afar boqol iyo konton arday marka afar boqol iyo kontonka arday iyo dugsiga toddobada boqol oo kun ay dhigato waa isku dhumuc dowladda xaggeeda isku sibay accountabilityga ama loola xisaabtamaya marka the only thing ay difference ku yihiin waxaa weeye kuwan leviga ama canshuurta dadweynaha ee guryaha ayay helaan laakiin charter school kama helaan tira yar oo gooban ayaa la siiyaa waxaana la arkay faa'iidada ka soo baxday marka saas daraaddeed ayay dadka maamulaha dowladda waxay dhahaan okay why don't we support maxaan u support garayn weynay charter schoolada maadaama ay qarash badan looga baxayn tana ay qarash looga baxayo marka generally horta waa isku mid waa labada waa public school waa isku iska accountability isku sibaa loola xisaabtamaya manhajka waa isku mid waxbarashada waa isku mid laakiin kan wuxuu ku fiican yahay oo ku fudud yahay halkaa qol oo yar oo xafiiskayga ayaa kan laga maamula kanna waxaa laga maamula maamulka dugsiga maalan bay edison markaa tagto waa inuu dagaa state waa inuu u gudbaa districtgii markaa kadib halkaas ayuu wixii kasoo baxaya marka it takes time marka waa more accountable markii loo eego public schoolska charter schoolada waa garta hadda iskuulkaagan aad maamulaha ka tahay dugsi academy waxaanan ognahay gobolka minnesota iskuulaadka noocaas ee jar iskuullada ka jira in ay u badan yihiin dadka minoritiga ama dalka soo galootiga ku ah kaagoo kale haddaad iiga waranto marka soomaali fara badan baa dhigata maxay soomaalidu ku doorteen in ay ku bataan jarter iskuolka oo ay u arkayaan inuu kaga duwan yahay kan public schoolka caadiga afarta boqol oo arday dhigata maamulka oo aniga ah iyo boodhkaygii oo ah shan kale oo bishiiba mar aynu shiro waxa la wuxuu waalidka gocanayo ama tabayo ama tabanayo markiiba miiskaygu igu imaanaya waxa la waxaan go-aan ka gaari kara isla markaas aanu dhamayna laakiin public schoolska markay arrin ka gasho maamulka markay ula tagaan maamulka waa inuu markaas district u gudbiya districtgii oo markaas ay wakti qaadanayso ama shirkii boodhka uu wakti qaadanayo marka taa ayaa u kala saamaxaysa marka kan waxaa weeye qofkiibuu afgaranayaa macalimiintiibuu afgaranaya maamulkiibuu afgaranaya ilmihii dhaqankoodii baynu naqaanaa marka taas ay uga sahshan tahay ardayga soomaaliga
waa gartay marka waxaad soo bilowdeen sida aan ogahay iskuulkan muddahaatan laga joogo sagaal sano dabcan muddada iyo maantita ka dhexaysana horukac iyo horumar baad sanadba sanadka ka dambaysa aad samaynayseen wax ma iga sheegi kartaa marka galaasyada kuwa ugu hooseeya kuwa ugu sarreeya bilmatala
haddaan ka hadlo dugsi academy wuxuu ka bilowdaa k to eight weye galaas kindergarden galaas walba waa konton arday matala kindergarden waa konton ilaa eight grade oo min konton afar boqol iyo kontonkaas ayaa loogu talagalay marka galaasya qaar ayaa wax ka dhiman dugsiyada dhexe marka hadda total markaynu hadda xirayna waxaan ahayn afar boqol iyo labaatan marka ma laga yaabaa inaad dugsi sare ku dartaan oo kale xoogaa boodhka waa isku dayey saddex sano ka hor in aynu sanad walba tijaabin inaan ku darno high school laakiin caqabado badan kadib markaan ogaanay waxay noqotay inaynu iska dayno oo aan focus garayno ilmaha hoose dhexe kuwaasoo loo baahanya in bayska lasoo dhiso marka waxaan focus garayno in eegno bal bayska bal inaan soo dhisno waxaa jirta in iskuulaadka dadweynaha ee gobolka minnesota ee waalidiinta soomaaliyeed ee caruurtoodu ay aado iyo macalimiinta iskuulaadkaas dhibaato fara badan ay ka dhex jirto marka ay timaado caruurtoodu habdhaqanka iskuulaadka dhexdooda markaay joogaan ay u dhaqmaan mararka qaar inuu iskudhac ka yimaado dhanka macalimiinta iyo ardadii oo isfaham waa fara badan uu ka jiro arrimahaas iyaga ah sidee baa loola tacaalaa horta dhibaatada ugu daran waxaa weeye ardayga soomaaliga waa arday dhaqan ka duwan bey-adda meeshan aan ugu nimid leh because mainstreamka markaynu eegno dadweynaha maraykanka ama meeshan ilmihii ku dhashay oo intaasoo qarni ka qarni deganaa waalidkood iyo ilmahan cusub ee labaatanka beri labaatanka bilood labaatanka sano keliya joogay dhibaatadoodu way kala duwan tahay saan hadaayo markaynu sheekeysanayno kuu sheegay ardayga soomaaliga afar dhaqan ayuu la harjanayaa while midkan muddada ama meesha ku dhashay ama maraykanka ah uu hal dhaqan keliya la harjanaya wuxuu la harjanayaa dhaqankii iskuulka dhaqankii guriga dhaqankii diinta dhaqankii bulshada dhaqankii playgroundka ama meesha ilmaha ku cayaaran oo iyadana dhaqan kale oo ka duwan leh intaasoo dhanba marka intii oo dhan kan samee kan hayeelin kan samee kan hayeelin cunugii laftiisii marmarka qaar waxaad arkaysaa confuse inuu yahay macalimiinta markaan la hadlayo kale ama waxaan siinaa tababar dheeriyo xagga dhaqanka soomaalida ah si ay u fahmaan ilmahan bal meeshay ka yimaadeen iyo waxay la kulansan yihiin iyo waa expectationka ama waxyaalahay ka filayaan inaysan lahayn ilmaha kale sababtoo ah cunugan waa cunug dagaal ka yimid ama bey-ad kale ka yimid qaxooti soo maray ama muddo intaas ama hooyadii iyo aabihii markay imaadaanna waa dad gurigii iyo biilkii iyo dhaqankii laga rabo oo shaqadii aaday wuxuu laga yaaba in ayeeye looga tago marka arrimahaasoo dhan baa jira intaasoo caqabadood baa cunuga haysta marka cunugan soomaaliga lama tartan siin karno cunuga mainstreamka asagoo intaasoo dhan haysata marka intaasoo dhanba wuxuu u baahan yahay waxyaala ka kaaliya oo ka kaalmeeya marka intii baan anagu u joognay iskuulaadkan fura annagu waa u fawjiganahay wax kastoo la soo kulmo kulli waa kala hadalnaa waalidkii wixii o dhan waa u dhagaf nugulnahay laakiin dadkan mainstreamka waxay eegayaan waa isii dhoweydays muxuu tan u samaynaya cunugan maba ahaba cunug caadiya waa cunug maskaxda looga jira ama cunug waala ama waa cunug special aid taas uma eegno marka cabashadooda waa badantay iskuullana soo waca waa jiraan dhaho okay maxaan ka samaynaa cunugaas oo idinka yimid saas okay saas saas way cunuga arrintaas haysata marka taa la socda ayaynu nirahnaa mararka qaar iskuulkiina marka laga yimaado ee manhajka wadanka maraykanka u yaala afka soomaaliga iyo dhaqanka soomaaliyeed maadaama caruur fara badan oo soomaaliya iskuulkiina yimaadaan maxaad ka bartaan iyaga horta markaynu iskuulka furaynay labada kun iyo afartii waalidiinta markaynu usoo bandhigaynay waxay codsadeen bal in lagu daro luqadda carabigii luqada soomaaliga marka waxaan ka ballan qaadnay inaan taa ku daro tiina waan ku darnay waad iskuulka ugu horreeyey state of minnesota of soomaali laga dhigo haddana laga dhigo lagana dhigi doono insha allah marka soomaaliga iyo carabiga ayaa noo dheeriya markii aynu ka soo kacno manhajka guud ee laga dhigo iskuulaadka luqadda kamarada
dhegaystayaal inta ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijkii qurbi uu maanta marti noogu ahaa cabdulqaadir sheekh maxamed cusmaan oo ah maamulaha dugsiga hoose dhexe ee lagu magacaabo dugsi academy oo xaruntiisu ay tahay magaalada st bool ee gobolka minnesota ee dalkan maraykanka waxauna cabdilqaadir nagu soo booqday stuudiyaha v o a ee magaalada washington intaynu dhegaystayaal barnaamijkan lamida dib ugu kulmi doonno waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo